You're listening to CJSF 90.1 FM, Campus Community Radio from Simon Fraser University on Burnaby Mountain.
kusoo dhowaada madasha furan waa sabti toddobadii fiidnimo waana markii ugu horreysay ee barnaamij soomaali ah uu ka baxo gobolka british colombia ee dalka canada waxa aad naga dhegaysanaysaan idaacadda s g s f buurta barnaby oo aad kala socotaan mawjadaha sagaashan dhibic hal f m c h ama c h s f m dt com iyo baraheenna bulshada ee facebooka youtube iyo tiktok instagram barnaamijka madasha furan gaar ahaan british colombiya waxaa wadajir idinku soo saari doonaa aniga oo ah jaamac farasle iyo anigoo xasan carab oo ka tirsan bahda raadiyo muqdisho ka tirsanaan jiray bahdi raadiyo muqdisho waxaad maqli doontaan marka horese marka horese maxaad naga filan kartaan toddobaad walba qormooyinka aan sabti walba idaacadda ka maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijyo diiniga ah suugaanta afka hooyo jilid waraysiyo iyo ogeysiis diini ogeysiisyo culimmada soomaaliyeed ee gobolka ayaa kaalinta buuxa ka qaadan doona insha allah balse waxa uu dhici doonaa sida tan maxamed cabdiraxmaan idaacadda maanta ka hana qaaday british colombia vancouver si aad u aragtaa
waa arrin bogaadin mudan waan idinku dhiirigelinayaa inaad soo kordhiseen idaacad waxayna muuqataa in bulshada baahi u qabto maadaama bulsho badan oo soomaali ah deegaankan ay ku nooshahay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdisalaan cali yuusuf waxaan ka mid ahay bulshada ku nool gobolka b c gaar ahaan magaalada vancouver runtii marka la eego dadka ku nool magaalada iyo siday u yihiin bilaa ilaacad iyo bilaa wacyigelin runtii waxaan odhan karaa waa aad iyo aad baa loogu baahnaa waanaanu soo dhowaynaynaa maxamed weli maxamuud cabdulle
sidaad u aragtaa idaacadda maanta bilaabmaysa ee madasha furan magaceeda layidhaha b c british colombia vancouver war idaacadda aad baan u soo dhowaynaynaa waa farxad weeye waa wanaag nagu soo kordhay haddaannu nahay british colombia special suuri dadka degan waa soo dhowaynaynaa waxaan leenahay soo dhowaada
waayahay xasan carabow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijka barnaamijkii hordhaca ahaa ee codka aan dadka inaan maqashiina aan rabnay aan ugu talagalnay weeye dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada madasha furan waxaad kala socotaan sagaal eber dhibic hal f m iyo c j s f c a haddii eebaha wooda layidhahdo waxaad kaloo ka maqli doontaan baraheena bulshada ee madasha furan anigaiyo xasan carab ayaa stuudiyaha ku sugan waa maalintii ugu horeysay xasanow oo idaacad soomaaliyeed ay ka baxdo british colombia arintaasi bal nooga waran say kula tahay haa jaamaca waa runta waa markii ugu horreysay ee laga maqlo cod soomaaliyeed gobolkan b c british colombia laydhaa ay soomaalidu hadda ku soo badatay waana nasiib wanaag in aan maanta awood u yeelannay inaannu codkeenni hawada soo gelinno waa arrin aada loogu farxo jimcihii markii aanu dadka waraysiyada ka qaadaynay waxay ahayd inay aada u soo dhoweynayeen dadku waraysyaduna saasay inoogu socon doonaan insha allah dad badan noo sheekaysteen aad bay ugu farxsanaayeen wayna soo dhoweynayeen
maasha allah waxaan rajaynaynaa soo dhoweyntaas inaan ka aragno dabcan dhegeystayaal xasan ayaa idiin dulmaray waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijyo kala duwan barnaamijka diiniga oo ugu horeyn doono barnaamijka miidda suugaanta oo kuwii hore barnaamijyadii raadiyo muqdisho raadiyo hargeysa oo idaajaa allah u naxariiste shube iyo yamyam dad badan oo barnaamijyo soo saari jiray barnaamijyadoodii qeybo ka mid ah ayaad maqli doontaan kuwii dambe ee b b c da iyo voice of america ka baxay iyo kuwo cusub oo weliba kanada iyo qurbaha intaba lagu sameeyey barnaamijka miidda suugaanta waxaa kaloo maqli doontaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo barnaamij aan ugu talagalnay in aan ku eegno bugaagta soomaalida soomaalidu buug badan bay qoreen awal hore waxaa la dhihi jiray soomaalidu waxna ma qorto waxna ma aqriso marka arrintaa waa laysaga daban yimid buug badan bay soomaalidu qortay buugtaas ayaanu eegeynaa buug badanna waa laga qoray kuwaasna waa eegeynaa jaldi ayaa la yidhaahdaa waxaan kaloo aanu eegeynaa afka hooye ka bara raadiyaha xasanow
jaamaca waa runtaa waa muhiim waxaa jiraba hadda dee caruurtan qurbaha ku dhalatay iyaga laftigooda waxay u baahan af soomaaligii waxu sheegaa ama bara ama u dhiga sababtoo awood nasiib uma yeelan oo waxay ku dhasheen qurbaha waxay la kowsadeen kala tagkii dalkeennii insha allah way baran doontaa idaacadduna way hirgeli wayna sii socon doontaa insha allah aynana waynu hagarbaxaynaa
magacaagoo saddexan maxamed cumar maxamed cumar seed u aragtaa idaacadda maanta laga furay british columbia magaaladeeda vancouver
waa soo dhowaynaynaa waa wax fiican waa wax loo baahnaa mar hore inay timaado ama laga hirgeliyo marka waa soo dhowaynaynaa insha allah maxaad isleedahay barnaamijyada aad jeceshahay ama dadku ay xiisaynayaan in laga soo daayo ama lagu soo kordhiyo
waa cadgelinta bulshada kow barnaamijyo diiniya oo loo baahan yahay sag ayagana oo dadka in loogu sheegay ay tahay iyo barnaamijyo dhallinyarada aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan aad baan idinku mahadnaqaynaa halka aan hortaagannahay waa al-iimaan masjid center waa xarunta ay soomaalidu ku leedahay b c british columbia magacaago saddexan cabdirashiid xuseen olan cabdirashiid si aad u aragtaa idaacadda maanta ka hana qaaday b c british columbia vancouver wallahi waa soo dhoweynaa waa wax lagu farxo waa loo baahnaa in mar hore la keeno waana u baahnaa in bulshada soomaalida ku dhaqan magaaladan especially gaar ahaan b c vancouver waaye waa u baahnaa inay helaan idaacadday isku xog waraystaan maxaad is leedahay maadaama aad nin dhallinyaro tahay idaacaddaasi barnaamijyada ka baxaya ha lagu soo kordhiyo ama ha lagu daro wallaahi dee barnaamijyada wacyigelinta bulshada waa waxyaabaha loo baahan yahay in lagu soo kordhiyo waxyaabaha maaragtay sida wacdiga oo kale diinta oo kale especially maaha in soomaali keliya laga soo dhiga waqti in la siiyo dhallinyarada halkan ku dhalatay inay helaan iyaguna time ay iyagu maadaama ay yihiin uwixii dalka soo korayey aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay waan ku hayaa maya waxaad nooga warantaa seed u aragtaa idaacadda maanta furmaysa maasha allah aad baan u soo dhaweyn magacaaga saddexaad yaxya yaxya aad baan u soo dhaweynayaa maasha allah ilaaha barakeeyo inkasta xoog badan aanan ka hayna hadda la maqlay insha allah bidmillahi karim waad noqon doontaa halkan waxaa jooga madaxweynihii masaajidka ama communitiga soomaalida oo aan meesha ku kulannay isagoo qaadanaya shaahiisa waxaan kugu soo dhowaynaynaa idaacadda maanta ka furantay british columbia vancouver maadaama aad tahay presidentigii soomaalida masaajidkeeda ama islaamic centerkeeda maxaad seed u aragtaa marka hore magacaaga saddexan horta magacaygii waa maxamed abu maxamed barasho wanaagsan waana runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa wax nagu soo kordhay aan u baahnayn magaaladan oo ay tahay magaalo weyn oo dee jaaliyad soomaali oo aad u badanna joogta aan halkan aan hadda maanta joognana ay tahay xaruntoodii ama al-iimaan islaamic center marka sida fiican aad ugu soo qayb gasheen waana idin soo dhoweynaynaa mar kasta maxaad is leedahay barnaamijyada idaacadda ka bixi doona haddii aan la yidhaah ha lagu soo diro ama ha lagu xoojiyo
wallaahi waa hadda maanta waxaase ma dhihi karna laakiin wax kastoo muhiim ahoo dadku ay u baahan yihiin oo aynu hayno waxaan anagu hayno iyo wixii maaragtay walaalkeen uu isagu meel ku soo helayba inaan dadka u gudbino aan gaarsiino ayaan ku faraxsannahay aan jecelnahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa madaxweynaha eh, madaxweynaha british peace colombia islamic somali center maxamed aan halkaa waraysiga kaga qaadnay
waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xasan Eh, shalay eh, salaadii jimca kadib ayaad waxaad eh, codbaahyaha la dhex marnay eh, dadkii soomaaliyeed ee alimaan center ku tukaday Eh, w- codka eh, dadkii aad la kulantay waanu maqalnaa Eh, laakiin adiga waayo aragnimadaada bal dareenkoodii shalay nooga waran dadkii aad la kulantay qeybo kalea noo dhiman oo aanu soo gudbin doonaa haddii layra Ah, jaamacow aad baad u mahadsan tahay Eh, xaqiiqdii shucuurta shalayga muuqatay wax badan bay xasuusay taariikh dheeroon ka imid oo aan isdhibu adilowday mikrofoonba meelu yaallo Ah, cabbaarna aanan sugaynba ayaan si kadiisa meeshii ugala kulmay aad baanan uga farxay Eh, dee dadka shucuurtoodana waad arkaysay Eh, in badan waxay ku celcelinayeen wacyigelinta bulshada waa xaqiiq oo soomaali waxay u badan tahay u baahan tahay in la iswacyigeliyo wax badan xagga diinta xagga dhaqanka wax walba in soomaalinimadii dib loo soo celiyo soomaali halkay taagnayd insha allah inay dib ugu soo noqoto oon ilaahayna ka rajaynayno Eh, wax walbana inagay nagu xidhan yihiin Eh, wacyigelinta taasaa ugu horeysa uguna muhiimsan Eh, waynanu ka qaabo- ka qayb qaadan doonaa insha allah si hagaar la-aan usoo dayn doonaa inagoo wareysan doonaa eh, dad badan oo eh, soo jireen ahaa iyo dhalinyarta eh, wadankan ku dhalatay Een, ay, lama ma- lama malayn karo jaamacow arrintu meel aada u fiican bay maraysay xalay Eh, shalay galabtii shucuurta dadka ka muuqatay ta aniga khaasatan iga muuqatay lama qiyaasi karo Eh, dadka qaar waad istaqaaneen oo eh, dabcan eh, su-aalaha kadib inaad ismaqasheen baa laga yaabaa Eh, dadka sidey u soo dhoweynayaan in barnaamij af soomaali ku hadlo markii ugu horeysay uu halkan ka bilowdo Eh, jaamacow waad mahadsan tahay Eh, wallaahi xaqiiqdii aad bay u soo dhoweynayeen kuwo badan oo gadaali soo wacay baa jira oo telefoonka iga soo wacay Een, oo lahaaniyo arrin wanaagsan baa qabateen oo lala soo daahay laakiin een, wakhti hore in la sameeyahayd Ah, maadaama ay soomaalidu cabaar halkan joogtay een, waxayna sheegayeen maadaama wakhti fiican ayana ku beegan tahay waa markii hadda soomaalidu ugu badnayd ee british columbia soo degto eh, taariikhiyan Eh, way deganaayeen muddo dheer soomaalidu dhowr iyo soddon sano shan iyo soddon sano laakiin eh, taqriiban dad aada u yar bay ahayd aad bay u yaraayeen laakiin hadda eh, boqolaal bay kor u dhaafeen waa aad bayna ugu wada faraxsaneen dhammaantood ay soo dhoweeyeen Eh, haweenkuna kaalintooda ay ka qaadan doonaan insha allah biidmi illaahi kariim eh, barnaamijyada dambe ee soo socda Eh, waxaan idinku maqashiin doonaa eh, haweenka eh, magaalada ku nool eh, british columbia eh, gobolka b c eh, vancouver suri bernaby intay soomaalidu ka degantao dhanba eh, waan gaari doonaa insha allah Eh, waraysyana waanu ka soo qaadi doonaa wixii tala ay kusoo kordhinayaan iyo wixii ay soomaali u dirayaan eh, fariinna halkan ay ka gudbin doonaan insha allah waayahay eh, waxaa eh, dad badan baad shalay eh, su-aalo weydiisay oo falcelinta nala sameeyey ayagii ayaan ku noqonaynaa Eh, daawadayaasha nagala socda dhinaca muuqaalada eh, hadday ahaan lahayd tiktok iyo hadday ahaan lahayd eh, youtube facebook waxaan leenahay eh, waxaad naga dhegaysanaysaan eh, madasha furan ee qeybta british columbia horey waxaad u taqaaneen qeybtii alberta ee axadda bixi jirtay qeyb cusub ayaa nagu soo biirtay british columbia waxaad naga dhegaysanaysaan sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo baraheena bulshada aniga oo jaamac farasla iyo xasan carab ayaa barnaamijka idiin wada Ee, waan idinkaga sheekeynayaa xasan carab waxyar kadib marka horese dadkii shalay uu xasan salaadii jimcaha kadib la hadlay qaarkood aanu isla dhegaysano
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkan waxaa jooga laba oday oo ka mid ah odayaasha degan ah, vancouver british columbia Eh, waxaan maanta marti noogu ah furitaanka idaacadda eh, b c british columbia vancouver madasha furan idaacadda magaceeda layidhaa marka ugu horeysa bal magacaaga بسم الله الرحمن الرحيم آه، مقعي waa cabdisalaan cali yuusuf آه، waxaan ka mid ahay bulshada ku nool آه، gobolka bc ma- gaar ahaan magaalada vancouver runtii marka la eego dadka ku nool magaalada iyo siday u yihiin bilaa ilaacad iyo bilaa wacyigelin runtii waxaan odhan karaa waa een, aad iyo aad baa loogu baahnaa waananu soo dhoweynaynaa waxaanu leenahay dee xilligii waxay timid loo baahnaa marka si fiican baanu soo dhoweynaynaa aad baad u mahadsan tahay waa shaqsigii ugu horreeyey ee aan waraysi ka qaadno nasiib insha allah waxaan rajaynaynaa inay guulaysatay idaacaddani
sidoo kale ani magacayga waa ibraahim xasan cali waa muxuu ahaa haddii ilaa yidhaahdo idaacadda waan u baahannahay Eh, insha allah wixii arrin oo jiro oo dhan baa lagala xiriirayaa marka waa kolleyba communitiga isu imaanaya oo ka wada hadlaya dhibaatooyin badan oo in lagu xaliyo loo baahan yahay ayaa jira waad mahadsantahay ibrahim seed u aragtaa furitaanka maya maalinta guulaysa maya waa idaacadda?
arrin aad iyo aad muhiim u ah weeye
aad buu u mahadsan yihiin waa labadii oday ee ugu horreeyey ee ka qayb galay idaacadda magacaaga maxamed weli maxamuud cabdulle
seed u aragtaa idaacadda maanta bilaabmaysa ee madasha furan magaceeda la yidhaha b c british columbia vancouver war idaacadda aad baan u soo dhoweynaynaa waa farxad weeye waa wanaag nagu soo kordhay haddaanu nahay british columbia eh, special suuri dadka degan waa soo dhoweynaynaa waxaan leenahay soo dhowaada insha allah aad baad u mahadsan tahay Ah, halkan in badan bay sugaysay ah, soomaalida degan b c british columbia waa idaacaddii ugu horreysay halkan aniga laftigeega waxaan ku noolaa muddo aad u dheer waxaa nasiibaan u helnay maanta inaannu hellay idaacad annagoo intaasoo soomaaliya ku joogna insha allah waxay la jaanqaadi doontaa idaacadaha ee soomaalida dadkaan la dhex qaadaynaa mikrofoonka haddana waxaan u yeedhay cali carab
السلام عليكم عليك calaykum asalaam cali carab Xasan- waxaad nooga warantaa حس عرب اي ورا idaacadda maanta furantay ee british columbia seed u aragtaa horta والله هو سو دوينا ودبلومات ما شاء الله كوميونتي وسو كردي waxaan leenahay maasha allah maasha allah mabruuq mabruuq maasha allah waa wax wanaagsan oo soo kordhay laakiinse idaacaddu dee xagee ka soo gelaysaa channelkeeda iyo in detailskeeda iyo arrimaheeda waxoo dhan waa laydiin wada sheegi doonaa insha allah bismillaahi kariim halkana waxaa jooga yuusuf Aa, yuusuf waxaad la ku- ka mid tahay martida maalintii ugu horreysay Waa ka soo odayga baxdaa anaga magaalada.
eh, maadaama aad odayada magaalada tahay sideed u aragtaa idaacadda maanta furantay waa soo dhoweynaya aad inay horumar la gaara ay ka tahay baan u arkaa intee in leeg baad sugayseen inaad maadaama aad muddo dheer halkan deganayd idaacad la-aan ay tahay gobollada kale oo soomaalidu ay degan yihiin ay wada leeyihiin sideed u aragtaa inay maanta furanto wallaahi waa waa arrin fiican in maaragtay maadaama dee soomaalidu ay ayna da- xoogaa iyada laftigoodu ayna dad israacsan ahayn
waxaa kalen id weydiinaynaa waxaad inaad noogu dartaan maxaad jeceshihiin inaannu idaacadda barnaamijka ku soo kordhinno ama ka soo dayno maadaamaad odayadii tahay eh, gobol wacyigelinta dadka iyo siqaas ahaan yuudka dhallinyarada soo kacays iyo carruurta iyo in maaragtay la wacyigeliyo waa wanaagsan been aad aad baad u mahadsan tahay
waayahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin xasan carab eh, oo shalay salaadii jimcaha kadib eh, dadka magaalada eh, suuri qaarkooda kusoo tukaday eh, masaajidka alimaan eh, la dhex maray eh, waxa uu ahaa codbaahiyaha wax badan ayay halkaasi oga warameen Eh, xasan soo dhowow Ah, jaamac eh, waad mahadsan tahay jaamacow ah, maadaama aad in badan saxaafadda hadda soddonkii sane ee ugu dambeeyeyba ku jirtay adigoo saxaafadda qurbaha jooga idaacado badan aad ka furtay eh, canada sida taa edmonton iyo meelo kale oo fara badan Eh, ase waayo araghaan eh, waxaad lanoo sharaxdaa eh, barnaamijyada een, aniga iyo dadweynahaba eh, bixi doona insha allah iyo mowduucyada eh, bal hadda
xasan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Eh, sidaad hordhacaba ugu sheegtay eh, dhegeystayaasha madasha furan khaasatan eh, kuwa reer eh, british columbia oo nagala socdo sagaashan dhibic eh, hal f m iyo c j s f c a iyo barahana bulshadaba waxaan u sheegnay dhowr barnaamij oo uu ka mid yahay barnaamijka diiniga oo barnaamijka ugu horeeya barnaamij kasta oo soomaaliya maadaama aan muslin nahay barnaamijka diiniga marka barnaamijka diiniga qaab noocee ayuu u baxayaa barnaamijka diiniga wuxuu u baxayaa qaab eh, een, een, culummadeenna deegaanka ayaa eh, barnaamij soo jeedinaysa sababtoo ah barnaamij nairobi lagu soo diyaariyey ama boorama lagu diyaariyey ama xamar lagu diyaariyey eh, waxaa laga yaabaa baahida ay dadkeennu qabaan inuusan ka jawaabaynin marka culummadeennan ayaa eh, barnaamijyo diini ah oo bulshadeena baahideeda diimeed ka jawaabayso soo diyaarinayso maasha allah culamaa noo joogta magaalada masaajidka weyn ee richmond waxaa joogo sheekh maded cismaan maded sheekh maxamed baa imaam nooga alimaan iyo culammadii kale ee magaalada jooga ayaa qeyb ka noqonayo marka waxaan ugu talagalnay qaab ah in sheekh hal sheekh uu bishii barnaamij diini ah soo jeediyo sabti kasto toban daqiiqo ilaa iyo shan iyo toban daqiiqo waxay noqoto barnaamij inuu soo jeediyo bisha markay dhammaatana uu idaacadda nagala soo qayb galo oo ay dadkii soo wacaan ee barnaamijyadii uu ka hadlay wixii su-aal ah ay ka qabaan ay ka weydiiyaan marka barnaamijka diiniga saasuu u dhici karaa haddii ilaa yidhaahdo waxaanu aadaynaa qadar yaroo nasasho ah barnaamijka ku xigo ayaan markaa ka wada hadlaynaa haddii ilaa yidhaahdo
CJSF is looking for new volunteers to come in and make radio. No experience is necessary. You can learn to DJ, edit sound, produce news, make posters, and host your own show. Come out to a weekly station orientation to get involved. Orientation times can be found on our website at www.cjsf.ca.
waa tahay xasan mar kale aad ayaad u mahadsanta barnaamijka diiniga waxaa noogu xigi doonaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo barnaamijka miida suugaanta soomaalidu waxay aad u yaqaanaan barnaamijkii radio muqdisho iyo radio hargeysa ee fanka iyo suugaanta dadku jiilkeena dambe axmed faarax cali idaajaa baan la qabsanay asaana caan ku ah runtii b b c iyo v o a na gadaal barnaamijyo u sameeyey idaajaa laakiin dad baa uga horeeyey oo wuu dhaxlay haba casriyeeyo laakiin wuu dhaxlay marka dad badan baa yaa soo maray cumar xuseen gosle cumar australia oo gabyaa caana ahaa dadkii dugsiga sare soomaaliya soo dhigtayna yaqaano gabaygii ragga laxaha sii dhowray oo dhaqasha waageel ninkii lahaa allahu naxariista ayaa ka mid ahaa dadkii soo saaray yamyam iyo shube oo radio hargeysa ka sameeyey barnaamij raadiyaha oo asagoo kale ayaa jiray barnaamij barnaamijyada la xiriiro ayaanu samaynayna lakiin waxaan u bixinay miidda suugaanta kuwii horena waanu eegeynaa kuwa halkan ahna waan eegeynaa oo suugaan badan baa la curiyey magaaladeena dad badan baa nala jooga british columbia aniga waxaan aqaanaa abwaan mawliid xasan curjin oo runtii heeso badan oo aada u wanaagsan leh dad badan oo aanan garanayn oo wax curiyana inay joogaan waan daninayaa barnaamijkaasaa noogu xigi doona haddii ilaah yidhaahdo waxaa kale oo noogu xigi doono barnaamij afka hooyo aan u bixinayno waxaa laga yaabaa dadka inay wax badan iskaga weydiiyaan afka hooyo laakiin de adaa reer bahdii muqdisho bahdi raadi muqdisho ka tirsanaa raadi muqdisho waxaa ka bixi jiray barnaamij afka hooyo ka bara raadiyaha waxaan u malaynayaa maanta ayaa looga baahi badan yahay xilligii raadiyo muqdisho uu barnaamijkaas ka baxayay dhinac markii laga fiiriyo barnaamijka xooggiisu wuxuu ahaa barashada qorista iyo akhrinta afka soomaaliga maanta laakiin waxaa kusoo kordhay fahanka iyo ku hadalka afka soomaaliga laftirkiisa in la isbaro ma ahan dhallinyarada qurbaha ku kortay keliya dadka dalkii ku koray iyo xeryaha qaxootiga iyo burburka dad badan oo ka mid ah xasanow af soomaali ma yaqaanaan waxaaba laga yaabaa qurba joogta inay ka badiyaan markaad dalkii ku noqotay waad ku noqotay waad ii sheegtay oo hargeysaad tagtay jigjigaa tagtay dhulkii aad soo martay dhalinyaro badanoo waxaad ku arkaysaa af soomaaliga ay ku hadlayaan aad la yaabayso ayagoo dalkii hooyo joogo marka yaanan ku daahin barnaamijka wuxuu noqon doonaa barnaamij dhinac dadka u sharaxa barnaamijyo ay kala socon doonaan af soomaaliga sida loogu hadlo sida loo qoro sida loo aqriyo waxaan haynaa buug loogu talagalay in af soomaaliga laga barto dugsi hoose dugsi dhexe ilaa dugsi sare oo naxwaha ah ilaa iyo barnaamij loogu talagalay macalinka qofka raba inuu dad af soomaali baro qaybtii uu dadka ka dhigi lahaa marka barnaamijkaasna qaybtaas ayaanu ku eegeynaa qadar nasasho ayaan aadaynaa ee, ee, muusigaas xasanow wuxuu hordhac u ahaanayaa barnaamijkeena iyo dhextaal dirkaba ee, haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaa markastoo aan idaacadda furayno ama aan xirayno Astaanu aan- noqonaya.
aan astaan ayuu inoo noqonaya eraygii ee, loo isticmaali jiray oo saxda ahaa waad isticmaashay Een, ee, kaa waa halka waxaan ee, barnaamijyada qeybaha kale ayaanu gelaynaa hadda saddex qeyb ayaanu kasoo hadalnay barnaamijkii diiniga ee, miida suugaanta suugaanta, iyo afka afka soo- hooyo afka hooyo.
barnaamijyada qeybaha kale ayaanu gelaynaa laakiin waxaanu ku noqonaynaa maadaama aad codbaahyaha dadka la dhex martay shalay ee, dadkii aad codbaahyaha la dhex martay in ay mar kale ee, aanu dhegaysano waxaa u dambeeyey oo aad la kulantay imaamka iyo ee, khaliif yood sheekh maxamed iyo khaliif yood oo maamulka ee, im- Al-Imaam.
masjidka ka mid ah aanu isla dhegaysano Ee, raalli ahaada ee, diyaar nooma ahan ayaan malaynayaa waanu diyaarinaynaa insha allah waayahay ee,
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Aan maanta waxaan ku sugannahay ah, masaajidka al-iimaan islamic center ee soomaalidu ay ku leedahay ah, british columbia ee magaalada suuri ee dalka canada waxaa hareertayda midig taagan eh, imaamkii masjidka ama sheekha magaalada ah, sheekh maxamed iyo khaliif oo isna oday ah oo odayada masaajidka ama odayada soomaalida magaalada degan Een, waxaan waraysi kaga qaadaynaa maadaama ay tahay idaacadda madasha furan maalintii ugu horreysay ee laga sii daayo ah, hawada ay ku soo birto Eh, sheekh maxamed marka hore ku soo dhowow idaacadda آه، بسم الله الرحمن الرحيم waa dhow akhi alcasiis آه، waana mahadsantihiin waana ku faraxsanahay idaacaddan furitaankeeda iyo آه، ninay timi jazakum allah khayran Ah, sheekh maxamed ah, seed u aragtaa furitaanka maalintii ugu horreysay idaacad af soomaali ku hadasha oo soomaalida halkan ay muddo dheer degan tahay idaacad la'aan ay ahayd afkoodii hooyo ku bixi doonta Eh, sideed u aragtaa maxaadse ku soo kordhin kartaa wax talaa ama hoog tusaalahaad siin kartaa آه، جزاك الله خيرا waxaan isleeyahay een, in ilaacad ama barnaamij ku baxaya luuqada soomaaligihi aynu hello oo aynu dhegaysano waxay ka mid tahay huwayadii iyo soomaalinimadii inaynu ilaalino waxaa la dhahaa luuqadu iyo muxuu haytoy languagku waa naafidada ama daaqadu dadku ay isku gartaan ee dadku ay isku ilaashadaan islaamnimada dadku waa isla wadaagaan ee waxaa laga yaabaa afrikaannimada isla wadaagaan laakiin luuqadaha inta badan waa lagu kala duwan yahay marka aad baan ugu faraxsanahay in north america ee, laga helo ilaacad markii ugu horreysay khaasatan magaalada british columbia annagana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaanu eh, aanu ka faa'iidaysan doono qaybna ka noqon doono talooyinka aan isleeyahay waad ku dari kartaa inay noqdaan un wax ummadda u faa'iidaynaya Eh, hadday noqonayso diintooda hadday noqonayso dhaqankooda hadday noqon- noqonayso eh, waxyaalaha masaalixda ay ummaddu ay wadaagto oo in muxuu ahay ummaddu isku duubnaato eh, wixii midaynaya ay ka wada shaqeeyaan wixii dhib u keenaya ama laga wacyigeliyo ama ha noqoto dhexdooda ama ha noqoto diintooda ama akhlaaqdooda ama faamiliyada ama da'yarta marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala ilaacadan inay noqoto faatixatu khayr ee dadkuna ay ka faa'iidaystaan walaalaha gacanta ku hayana ay mas-uuliyad fiican iska saaraan maadaama ay eh, dee ummaddii oo dhan matelayaan ilaacaddu waxay matelaysaa ummaddii oo dhan marka waxa laydinka dhegaysa waxaa la odhan doonaa un reer british columbia waxaasay dheheen